إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerare waxay ku qaadeen shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ah maamulka jubbaland ayaa xiray masjid weyn oo ku yaal magaalada kismaayo puntland ayaa waxay sheegtay in qof ka mid ahaa dadka deegaanada ay ka taliso ku nool uu u dhintay cudurka korona arrinkaasi oo shaki laga muujinayo qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxay ka hadleen duulaanka dhanka waxbarashada ah ee muslimiinta lagu soo qaaday intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay waxay weerare ka geysteen deegaano kala duwan weeraradaani ayaa midkood waxa uu ka dhacay deegaanka ceelsaliine ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ku yaala duleedka magaalada marka halkaasi oo joogaan qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerareen ciidamada shisheeye ee jooga deegaanka lamber lixdan isla shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye ee ku sugan magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose dagaaladan ayaa waxaa laisu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ay qeyb ka yihiin weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsanayso shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa wixii khasaare ah ee ka dhashay weeraradaasi faahfaahin dheeriya kama aynaan helin qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxay ka hadleen duulaanka waxbarasho ee muslimiinta lagu soo qaaday maxamed cali aadan ayaa ka warramaya sheekh xasan takar ayaa ugu horreyn si faahfaahsan uga hadlay duulaanka xagga maskaxda ee ka dhanka ah ummadda muslimka ah isagoo sheegay inay ka mid tahay ahdaafta ugu horreeya ee shisheeyaha bismi illah alxamdu lilah sala allahuma calaa nabiyina maxamed horta duulaanka waxbarashada lagu soo qaaday ummadda muslimka soomaaliyeed wuxuu ka dhigan yahay ama qeybuuba ka yahay khaswulfikriga caamka ah ummadaha muslimka ama ummadda muslimka lagu soo qaado gaalada iyo cadowgeeda uu maaragtay uu ka faa'iidaysto weligeedna ay soo jirtay laakiin aasaaska markii la fiiriyo ummad laga bedelo waa in waxbarashadeedii iyo cilmigeedii iyo aqoonteedii la bedelo oo loo bedelo sida cadowgu rabo ummaddaa ummad muslimay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u soo dejiyey sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam dariiqa rabbi doonayo taasi de rabaa inay ka leexiyaan asaasku horta taas weeye oo u leexiyaan inay gaalo ka dhigaan gaaladuna sideedaba eray ugu faanto waxay yidhaahdeen annaga ummadda muslimka ah ma rabno inaan kristan ka dhigno amase ka dhigno maaragtay yuhuud ama caynkaas laakiin ujeedkay waa maxay waxa weeya inaan diintooda ka kaxayno oo markaa laa diina ay noqdaan ujeedka loo socdoo dhan waa laa diin waxaa la yidhahda cilmaaniya ama waxaan diin lahayn oo iska shahwaaniya hadhowta gaaladu waxay rabta ka samaysato oo xoolo ah oo wuxuusha oo wathaniyiina waxaasaa laga doonaya maxay waxbarashada sidoo kale sheekh cumar xayaa ka laahya isna ka hadlay waxa uu salka ku hayo duulaankan xagga maskaxda ah ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ah bismillahi wasala allah calaa sayidina maxamed wala ali wsaxbi bacd qadiyadan waxay salka ku haysaa qarnigii toddobaad gebagabadiisii bilowgan qarnigii sideedaad ee islaamiga xuruubu saliibiya markii ay gaaladu ku fashilantay oo ilaa intaasoo dagaal bay muslimiinta kusoo qaadeen ilaa sideed xamle ay soo qaadeen baa layidhahdaa xamladii u dambeysay ee luweyse taas ninka odhan jiray faransiiska ahaa meesha mansuuriye layidhahda ee masar ku taalla markii ciidankiisii lagu jabiyey isagana uu xabsiga galay muslimiintu gacanta ku dhigeen qaraar buu gaadhay oo wuxuu soo jeediyey muslimiinta inaan xoog waxba looga qaban karin qadiyadda la bedelo xalka ugu fiican ee muslimiinta lagula dagaalami karaa inay tahay khaswatulfikriga uu sheikhu sheegahayo in dhinaca maskaxda looga duulo dhinaca maskaxda in looga duugo qadiyadii waa la karkariyey la karkariyey waxyaabaha ragga ugu badnaa ay karkarinaya waxaa ka mid ah ninka odhan jiray samwiil zuweymer la odhan jiro isaguna dhalash ahaana yahuudi baa laakiin jinsiyadiisu faransiis bay ahayd bahal xuna cabqari ah cabqari aada u maskax badan baa ninka tansiirkan kada tadwiiriyey iyo tabshiirka iyo waxaan mishinka loo yaqaana ee caalam islaami laga furhayo qorshaha u sameeyey hay-aadka u sameeyey idaacadaha u sameeyey telefishinada u sameeyey buu ahaa nin ayagaba laftooda khalkhalgeliya baa laakiin nin islaamka aada u necab buu ahaa ninkaasi marka wuxuu dejiyey qarshahan ah carruurta iyo muslimiinta in gacanta lagu dhigo waxbarashana la siiyo marka dariiqada horta halkaasi kasoo bilaabatay oo islaamka laga soo galay waana ku ninkii gaalka iyo mustashriqa ahaa uu mar odhan jiray waxaanu arkaa inuu dabaali markuu taariikhda islaamka akhriyey qur-aanka uu akhriyey yaa wuxuu arkay fircoon oo laleeyahy wuxuu laayay carruurta reer bani israa'iil markaasu wuxuu leeyahy fircoon doqon buu ahaa dabaal buu ahaa maxaa dhacay bini aadam dhan oo ilaahay abuurtay buu wuxuu go-aan ku qaatay buli soo fikradiisa ugu qanciyey inuu dadkoodii oo dhan carruurtoodii ka laayo waxaa ku fallid buli inuu iskuulaad u furo ilma haddaad iskuul furato fikradaada horey ka qaadanaya taas horta waxaa weeye gaala ahdaafta ka leedahay waa wax qofku inuu mabaadi'daada qaato oo siyaasadaada qaato afkaartaada qaato waa inaad iskuul furata taas waa taas sheekh balle ayaa isana dhankiisa ka faallooday wakhtigii uu soomaalida ku bilowday duulaankan xagga maskaxda ah bismillaah alxamdulilah allahuma wafiqna limaa tuxibu watardaa xilligaas xilli fog buu ahaa dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed duulaankani macnaha wuxuu ku bilowday xilli awi aan dhoweyn hore dadku waxay ahaayeen dad ku xiran khlawaadka iyo dugsiyada qur-aanka ah iyo culummada xerta ah iyo kutubta mutanawica inay bartaan dad mutawaadiciina oo diintooda ku dhegan oo aan cadow iyo gaalo aysan soo dhexgelin bay ahaayeen xilligaa ka gadaal markii la yidhi istiqlaal ama xorriyad iyo wax la mida waxaa yimid dowlado wada ordaya oo doonaya inay macnaha ummaddan macnaha ka saaraan meesha macnaha ay ku jiraan oo kayaanka ay ku jiraan ka saaraan meel kala geliyaan waxaa bilaabatay juduur hoose oo ah shuuciyo in macnaha iskuulaad la furo in macnaha dadkii wiilasha ciyaarka yarkaa surweel macnaha xubinka oo taranka muuqin loo geliyo in gabdhihii wiilashii laysku dhex daro in ikhtilaal la sameeyo ilaa ay culimmadii dadkii ay yidhahdaan war waxaani maxay yihiin waxaa la yidhahdaa iskuul baa la yidhaahdaa ilaa dadkii culimmada ahaa iyo odayaashii ay markay arkeen waxaa tayo xumadooda iyo fisqiga yaalla ay u bixiyeen isqool waxaani iskuul maahana waaba isqool inaad macnaa ruux xarig inta qoorta loo geliyo la dilo waaba isqool bay yidhahdaan markaas ciyaalkii kala baxeen halkaas waxaa ka bilaabatay marin habaabintii ugu darayd oo dadka muslimiinta hagardaamadii loo geystay macnaha gurboodkii usoo baxayay iyo ubixii usoo baxayay wadadii ay hayeen oo ah wadadii qur'aanka iyo wadadii diinta iyo wadadii suluug iyo akhlaaqda macnaa in loo bedelo wado calmaaniyo iyo wado qaawanaan iyo wado ikhtilaad iyo waxaa intaasii dheer markii la yidhi maxaad qaadanaysaan macnaha macnaha ma diinta islaamka baanu qaadanaynaa mise waxaan qaadanaynaa dimuqraadiyada macwaya baarlamaankii lixdankii hal nina ayaa wuxuu yidhi waxaan qaadanayna ku dhaqmaynaa diinta islaamka inta kale waxay yidhahdeen waxaan qaadanaynaa manhajka gaalada ka horna waxaa ka jira iskooladii gumaystaha oo iyagu say doonaan ay ka yeerayeen halkaa waxay noqotay macnaha bidaayadii xatabadda ama jaranjarada dadka muslimiinta ay ka duuleen una duuleen meel halisa oo haadaan ah ilaa yowmina haadana waxaan la daalaadhacaynaa wixii ay noo geysteen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa erayadii la sheegi jiray waxaa ka mid ahaa oo lagu heesi jiray dadku qaarkood ay aan hadda la yaabnay markaan qaadi jirnay waxaa ka mid ahaa waxa weye waa mahad ilaahay mar haddaan ku biirnay beesha markas iyo liiran bal u fiirsa bilaahi calaykum waa mahad ilaahay mar haddaan ku biirnay beesha markas iyo liiran markas yuu ahaa liiran yuu ahaa annagu muslimiin baa nahay markas yaana baray liilan yaana baray dadkii markaas soo baxay iskuulaadkii waxay ku heesayaan ereyada noocaasoo kale ah waxaa intaa la mid ah in macnaha aan leenahay hanti wadaagii labadan ay keeneen hanti wadaagu waa habka barwaaqo noo horseeday war barwaaqada horseedkeeda iyo beeraheenna iyo badarkeenna iyo dugsiyadeenna ma ilaahay baana siin jiray mise waxweye liinan iyo markas goormaanu is aragnay goormay waxna tareen goormay noo gurmadeen goormay wax noo laqineen waxaas oo dhan waa gurboodkii markii aan yaryarka ahayn wadada inta nala ka leexiyo tareen kale nala saaray oo la yidhi halkaasaa khayraadkii jira khayraadkuna ma jira waana midda maanta ilaa yowmina haada keentay inay iskuulaadkii tayo yeelan waayaan arrintaa ayadaa waxay dhashay inay dadkii insilaakhmaan inay culummadii macnaha xataa wacyaalkooda la cararaan inay ciyaadkii noqdaan ciyaal faroojo ah halkaasna maanta ilaa iyo burburka nacway aan macnaantana haysaan ka soo gaaray wadamada islaamka ayaa la daalaadhacaya duulaanka xagga maskaxda ee uu shisheeyuhu ku soo qaaday iyadoona muslimiintu ay yihiin kuwo iska hurda welina sidii loo baahnaa aan ugu baraarugin duulaankan xagga maskaxda ah maamulka jubbaland ayaa xiray masjid weyn oo ku yaala magaalada kismaayo maamulka jubbaland ayaa albaabada isugu dhuftay mid ka mid a masaajida waaweyn ee magaalada kismaayo shalay oo jimco ahayd ayaan masaajidka salaada laga oogin waxaana la kala ceeriyey jamaacadiisii xiritaanka masaajidku waxa uu yimiday ka gadaal markii dhowaan magaalada kismaayo uu kusoo noqday axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland kaas oo shisheeyaha wada shaqayn la leh muddooyinkaana ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo shisheeye kala duwan uu kula soo kulmay maamulka jubbaland ayaa noqday kii koowaad ee ku guulaystay xiritaanka masaajidka oo walow ay jireen maamullo asiga ka horreeyey laakiin arrimahaasi ku guuldaraystay iyadoo lagu marmarsiyoonaya in laga hortegayo cudurka corona ayaa waxaa weeraro lagu qaaday masaajida ku yaala dalka waxaana maamulada dalka jira shisheeyaha la shaqeeyaa badankooda ay soo rogeen awaamiir la xiriirta in masaajida aan lagu tukan karin laakiinse arrinkaasi ayaa dhaqan geli waayey maadaama dadka shacabka ay ku adkaysteen in ay cibaadaysanayaan islamarkaasina aanay suuragal ahayn in masaajida la xiro maamulka puntland ayaa ka mid ah maamulada soo saaray in masaajidaan lagu tukan laakiin arrinkaasi waa uu dhaqangeli waayey dowladda federaalka oo maamulada madaxu ah ayaa waxa ay weerar ku qaaday masaajida ku yaala magaalada muqdisho qaarkood walow maalin maalmaha ka mid a ay dadkii jamaacada ku tuka lahaa masaajida kala ceerisana haddana arrinkeedu si dhaba uguma dhaqangelin shalay masaajidka isbahaysiga oo ku dhegan aqalka madaxtooyada islamarkaasina ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hareeraysan yihiin ayaa la arkayay sawir laga soo qaaday oo muujinaya dadka oo kala fogaanaya arrinkaasi oo ah awaamiirtii shisheeyuhu soo rogay qaarkood marka sidaasi ay tahay masaajida la weerarayo waxaa furan xarumo kale oo cudurku uu ka soo faafayo shaqaale maxamuud raaga shaqaale dheer afhayeenka xarakada shabaab almujaahidiin ayaa horey uga hadlay weerarka maamuladan ay masaajida ku yihiin ee ay ku xirayaan waxa ay maanta samaynayaan dowladaha murtadiinta ah ee caalamka islaamka gaalada uga wakiilka ah oo ay kow ka tahay midda muqdisho joogta iyo wakiilladeeda gobolladu waa uu rabitaankooda iyo kudaysho ay gaalada ku dayanayaan iyo cadaadis la rabo in ummadda la saaro oo keliya haddaan tusaale idin siiyo ummadda waa la cunaqabateeyey dhanka kalena ishii cudur ka soo faafayey ee xalane cidna waxba kama qaban loomana socdo goobihii munkarku waa furan yihiin halka masaajiddii iyo dugsiyadii kuwa horeba lagu soo rogay in la xiro halkii miisaanku ahaa inay goobaha cibaadadu noqdaan kuwa ugu dambeeya haddiiba daruuradu keento tan kale masaajiddu waa halkii la rabay in loo cararo oo allah loogu taqarrubo laguna baryo si uu cudurkan nooga badbaadiyo marka in iyaga laga bilaabo waxaan leenahay baroorta orgiga ka weyn dana kalaa jira in annagoo muslimiina nagala xiro masaajiddii gaaladana ay maantay masaajiddii addinka loo diidi jiray ay oggolaanayaan in shanta waqti makaronfon looga addimo iyaga oo daawo iyo badbaado ka raba maamulka riddada ee isku magacaabay koonfur galbeed dadkii ku noolaa deegaamada ay xoogga ku haystaan waxay dul dhigeen xayiraado halka kumanaan ciidanka xabashida ah ay ku soo qulqulayaan magaalada baydhabo annagoo og in waddanka xabashidu la ildaran yahay xanuunkan kuwa waqooyi galbeed haystayna waa sidaas xabashidana inay waddanka soo gasho waa loo oggol yahay halka muslimiinta laga caburinayo kuwa kalena waa la mid taasina ma ahan asbaab qaadashadii sharciga ahayd maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu dhisay ayaa waxay dhaqan gelinayaan awaamiirta shisheeyuhu soo rogay ka gadaal markii cudurka korona uu caalamka aada ugu faafay kaas oo ay sheegeen shisheeyuhu in isu dhowaashaha uu ku faafayo puntland ayaa waxay sheegteen qof ka mid ahaa dadka deegaanada ay ka taliso ku nool uu u dhintay cudurka korona arrinkaasi oo shaka laga muujinayo wasiirka caafimaadka maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay nin oday ah oo ku noola magaalada galdogob uu u dhintay cudurka korona mar uu ka hadlayay sababta ay arrinkaasi ku ogaadeen ayuu sheegay in ninkaasi dheecano laga qaaday loo diray magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaasina lagu soo baaray waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer puntland in xaalad ama patient ama qof ka mid ah dadkii testiga aanu ka qaadnay intii aanan bilaabin testiga inaanu ku samayno puntland gudaheeda aanu u dirnay nairobi markii aanu testiga ka soo qaadnay testigu intuu maqnaa geeriyooday qofkaas testigiisii inuu soo noqday positive marka laga soo tago warqadii ka timiday magaalada nairobi ee dalka kenya ma jirto cid kale oo xaqiijin karta in ninkaasi odaga uu dhintay cudurka corona doctor xanaf cabdisheekh aadan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta soomaaliyeed mana aaminsana in shisheeyuhu uu soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta run u sheegayo gaar ahaana dowladda kenya oo dalkeeda lagu soo baaray ninkan puntland ay sheegayso in cudurka corona uu u dhintay waxaa iiga siidana waxaasoo dhan maanta waxa la buunbuuninaya oo lala cararayo waa mashruuc gaale ay wadato waay waxa dhan ee maanta la buunbuuninayo gaala wato maanta gaalka wuxuu yidhaha la iska qaadanaya yaa soo baaray fayruskan gaalaa soo baaray war gaarkan run muu kuu sheegaya ilaa idinku dhaariya kenya wax soo baartaa laleeyahay kenya ma ku leedahay soomaaliya nadiifo cudur aan lahayn kenya ma ka sugayna annaga mase waxaan ka sugaynaa kenya inay haddii awooda karto inay afka dadka ka geliso cudurka si ay mashaariic ugu qaadato oo lacag ugu qaadato marka waxaa la rabaa qofka damiir kale oo caqliga leh meeshuu wax ka eega waxay tahay gaal waa cadow muslimiintana cadow buu ku yahay dowladda federaalka ah ayaa ah cidda ugu badan ee sheegtay in cudurka corona uu sii faafayo maalin walibana waxa ay warbaahinta u sheegtaa in dad horle laga helay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxa uu shalay ku dhawaaqay war dad badan ay horay u tuhunsanaayeen in dowladda federaalka oo aaminsan tahay kaasoo ah in qofkii dhintaba ay ku suntayso in uu u dhintay cudurka corona wuxuu dhahayaa malaariya ay haysa malaariyuu u dhintay cagaarshow buu u dhintay waxba kama jiraan dowladda soomaaliya qof kasta oo dhinta maanta waxay u aqoonsantay coronavirus inuu dilo maadaamuu majority yahay ogaada qof kasta oo dhintay waxaanu aqoonsannahay coronavirus inuu dilo markii uu naga baxo halkii caadiga ahayd ha lagu noqdo ama uu sahlay inuu dhinto coronavirus markaa waxba beeyaa laysu sheegin qannada oo dhammi waa coronavirus waxba malaria maybe way la jiri kartaa malaria dadka waxaan leenahay qofka qadhaysan ha laga dheeraado tan micnaheedu waxa weeye in qofkii geed ka soo dhaca amaba diyaaradu la burburto amaba biyaha badda ku dhinta dowladda federaalka ay ku qorayso in cudurka corona uu dhintay waxaa la isweydiinayaa maxay tahay danta ku qasbaysa in qof weliba oo dhintay ay tidhaahdo waxa uu dhintay cudurka corona caalamka waxaa ka jira hooso dhac dhaqaale dowladda federaalkana waxay ku tiirsan tahay shisheeyaha sida aawadeed waxay u aragtaa in isha keliya ee shisheeyaha iminka ay dhaqaale uga heli kartaa uu yahay inay sheegto in cudurka corona uu soomaaliya aad ugu faafay iyo inay dhaqan geliso awaamirta shisheeyuhu soo rogay ee la xiriirta koronaha warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga intaa